إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد baabka shan iyo soddon ee ka mida kitaabka manaasiga ama xajka waxa uu ka warramayaa ama dhowrkan baaba isku xidhiidhsaniba mubaaxaat fi lxaj waxyaaba qofka xaajiga ama camalka ku dhex jira u bannaan iyo qaarkood oo maxduuraad ah oo sharcigu uu u diiday labadaasaa isdhex socda iyo haddii uu qofkii wixii loo diiday ku dhaco maxaa saaran ee la gudban baabun fi lmuxrimi yudallilu ama yudallalu maa saxa musamaa saxa majhuula waa qofkii muxrimka ahaa oo loo hadhaynayo dallaayad loo hadheeyey ama isaguba hadhaystay tadallala uun haddii markaa macnaheed laakiin iminka siday u taallo yudallal loo hadhaynayo qofkii muxrimkaa haddii waxaa la madax ayuu daboolin dallaayadii miyay markaa koofiyadii la mid tahy mise lama mid ahaa xadiidkaa ka jawaabi can ummi lxusain qaalat xajajnaa maca anabiy sala allahu calayhi wasalama xajata alwadaac xajkii sagootiga ayaanu nebiga la xajinay dhowr sababood baa loogu magacaabay xajat lwadaac xajkii u dambeeyey ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka labaad wadaca alumma ummaddii buu sagootiyey isagoo le waa laga yaabaa sanadkan kadib inaanan soo xajinba khuduu canii manaasikakum haddaba camalkiina iga qaata khudbadiisiina waxay ahayd khudbat alwadaac khudbad ummadda uu ku sagootiyayey oo xilwareejinna uu ku sameeyey dadka halka ah ilaahay wuu ikiin weydiin doonaaye maadaa taquuluun maxaa odhan doonta markaasay iyaguna lahaayeen qad ballaqta wa addayta wa nasaxt waxalla wixii ammaano ahaa waad gudatay waad noo naseexaysay waad nala talisay markaasuu yihi allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahayow markhaatiba ii noqdeene oo waa kuwa ogolaadee saxeexay balaaqaygiiye ilaahw markhaati ka ahow yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk baa ileeleeyihi fara'aytu usaamata wa bilaalan gabadhaasi waxay tidhi labadaa asxaabi baan arkay wa axaduhumaa midkood aakhidun wuxuu hayaa bikhidaami naaqati naaqati nabiyi sala allahu calayhi wasalam hashii nebiga hoggaankeeda ama faruur xidhkii ayuu hayaa uu hoggaaminayaa walaakharu ka kalena raaficun thawba maradiisu kor u qaaday liyasturahu min alxar si uu nebiga kulaylka uga qariyo xataa ramaa jeeruu tuuray jamrata alcaqaba buurtii caqaba la odhan jiray ilaa uu nebigu tuurayey asxaabtuna aada bay u danaynayeen khidmadda nebiga calayhi salaatu wasalaam in nebiga loo khidbeeyaana aabbihii ummadda islaamka u ahaayee waa cibaadooyinkay ku jirtaa iyo tawqiirkiisu saa daraaddeed baanay ku daalaynin hawshan ay hayaan waad dareemi karaysaa qof gaadiid fuushanoo haddana u hadhaynaya ama dallad dul haya hawsha ay leedahay ajri bay ku raadsanayaan macnaheedu markaa maxalushaahidkuna waxa weeye dallaayadaa nebiga dushiisa la hayay lamay mid noqonin koofiyadii madaxa la saaray ragga loo diiday sidaas weeye markaa waktiguna darabaatu shams waktiyada qaarkood aada bay u darantay qoraxda kulaylkeedu dadkuna dallad bay u baahan yihiin siiba waktiyadan dambe iminka xajku kulaylka uu kusii socdo qofku waa daruuri in dallad qaato wax dhiba ma laha iyadu markaa halkaas sheekhu waxa uu ku deedifeeyey aragtida shiicada ee odhanaysa wax kasta oo ku dul maraa inuu koofiyadda la mid yahay oo koofiyadii waxaa la mida dallaayadii bay kuleeyihiin gaadhiga kofarkiisii ama khitaagiisii sare daboolkii baa la mida saa daraaddeed baad inta badan arkaysaa shiicada baabuurtoodu dhakadii bay ka furayaan oo basa baasaat lishiica ma laha dabool sare oo way dul bannaan yihin aragtidaa qaldan weeye in fara badan oo kamidiina dee nas ma eegayaan axaadiidta siiba baab lmuxrim yaxtajib mubaaxaat lisaaim waxaa kamida qofkii muxrimka ahaa inuu istoobi karo ama dhiig iska shubi karo ama dhiig iskii dhiiggii tastiga ahaa ee tijaabada iska qaadi karo intuba waxa ay kamid yihiin waxyaabaha u banaan can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ixtajama wuu istoobay wa huwa muxrim isagoo camal xidhan oo markaas xajki xidhan can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam ixtajama wa huwa muxrim fii ra'sihi madaxiisu iska toobay min daa'in kaana bihi cudur hayay daraaddeed marka toobinku inuu xalaal u yahay qofkii xaj iyo cumro xidhnaa ayaynu aragnay waxaa kaloo xadiidku muujinaya in madaxa la yska toobi karo waxaa kaloo tu muujinayaa toobinku inuu sunno yahay waxaa kaloo muujinayaa goobaha la iska waxyaabaha la cudurku inuu ka mid yahay can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam ixtajama wa huwa muxrim isagoo ama camal xidhan ayuu nebigu istoobay calaa dahri اlqadam cagta dusheeda gomadda dusheeda ayuu iska toobay min wajacin kaana bihi xanuun cagta ka hayay oo meelaha la yska toobo ayaa dee meelo mucayana marka adiba nabowi lirasuuli sala allahu alayhi wasalam marka dibiga nabowigaa la eego meel walba la yskama toobee meelaha la yska toobay ku jiraan madaxa iyo halkaa cagta dusheedaas oo xididadu isaga yimaadaan way caddeeyeen markaas axaadiidtaasi axaadiidta qaarkood oo diidayaana waxa ay noqon doonaan kuwa wahmiya ama ismootiisa baabun yaktaxilu lmuxrim qofkii muxrimka ahaa wuu indhakuulan macnaheedu si kale haddii loo dhigo mubaaxaadkii u banaanaa qofkan muxrimka ah waxaa ka mid a indhakuusha indhakuushii waxaa la mid noqonaya dawooyinkii dhibic dhibicda ahaa ee la iskaga dhibqinaya indhaha ayaa iyaguna la mid ah can nubayh bni wahbin qaala wuxu uhi ishtakaa cumaru bnu cubaydillaahi bni macmar caynay ninkaasi labadiisii indhood ayaa uu ka bukooday fa arsala wuu diray ilaa abaana bni cuhmaana cuhmaan ibni cafaan inankiisii buu cid u diray tarjamadiisana hore aynu usoo tilmaannay abaankaas qaala waxa uu yihi sufyaanu wa huwa amiiru lmawsim mawsimkii xajka kulankii ummaddu ay tegaysay ee xajka ayaa uu madax ka ahaa sanadkaa isaga ah maa yasnacu bihimaa buu waxa uu ku su-aashu waxay tahay maa yasnacu bihimaa ay bilcaynayn labada indhood muxuu ku sameeyaa labada indhood sidaan idhaahdaa buuli indhihii way bakooraysan yihiin way xanuunayaan xaaji baan ahay dawo aan ku dhibqiyaa baan u baahanahay qaala wuxuu idhi idmidhumaa bisabiri waxa aad ku dhoobta ku shubtaa bahasha la yidhaahdo dacarta dacarta waa la garan soo ma aha luqado kale uma aqaana dacarun baan u aqaanaa runta ha la sheego dacarna ha ka qadhaadhaato um baa la ydhaha dacarta soomaalidu badankooda inay iska wada garan baan fili fa innii samictu cuhmaana radia allahu canh cuhmaan baan ka maqlay buuri waa aabbihii dee aabihi muu odhanine cuhmaan buuhi si uu ummadda ugu sheego warka ugu caddeeyo yuxadidu daalika xadiidkan wuxuu ka sheegaya can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu ka warinayaao markaa dacartaa in indhaha lagu dhibqin karo ayaa aan ka maqlay buuhi aabbahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu markaa waxa weeye dee indhakuushiina waa la mid ilaan dacartii baaba shay maayac ah oo qoyan ahe hadday dacartii jaa-is noqoto indhakuushiina waa la mid weeye oo iyadana waa la ogolyahay iyo dawadii dhibqa dhibqaha dhibcaha ahayd marka taana inkastoo laga yaabo dadka qaarkood markay sooman yihiin iyo markay xajayaanba in dareen ka yar galo dhib maleh wax dareeni ma jiro baab lmuxrim yaktasilu qofkii muxrimka ahaay oo maydhanaya marka maydhashadiina dee halkan wuxuu keenay selafka qaarkood baaba ay shaki ka gashay masaladu ama saad arki doonto ka doodaya markaa sida raajixa ama daliil kale inay tahay in maydhashadu ay u bannaan tahay qofkii muxrimka ahaa ayaa halkan uu keenaya waxaa lagu xisaabtamayaana waa daliilka wey markaa siday ugu bannaan tahay qofku marka uu sooman yaba inuu maydhan karo baa xaajigiina ay ugu bannaan tahay masnuunaadka maydhyada sunnayaashaana dee way dhex socdaan mashaacirta marka la tegayo عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة لبدا أصحابي اختلفا بالأبواء meeshan abwaa la yidhaahdo ayay isku khilaafeen oo meelaha maka iyo madiine udhexeeya xagga badda cas weliba u kuuran ama sii xiga faqaala bnu cabaasin baa waxa uhi yaksilu lmuxrimu ra'sah qofka muxrimka ahi madaxiisa wuu maydhayaa wa qaala almiswaru laa yaksilu lmuxrimu ra'sah miswarna wuxuu ihi ma maydhayo madaxiisa waxaa laga yaabayaa inuu xoqiddaa uu xoqayo timihii loo diiday goyntooda inay qaar go-aanoo markaa ma maydhayo fa arsalahu ninkan isagaa xadiidka warinaya waxaa diray cabdullaahi bnu cabbaasin ilaa abi ayuuba alansaari asxaabigii abi ayuub ayaa uu u diray waa munaadara weeye xigmadaysan oo teenii jaafaa jiriqa iyo muranka ahayd ma aha laakiin waa mid cilmiyaysan oo qof dadku xaqun bay doonayaan marka had iyo jeer qofku doodgelayo qofna waa isagaa iswada qofna xaquu wadaa marka hadduu qofku xaqdoon yahay laysma khilaafo oo saaxiibkiisa kale kasoo horjeeda hadduu xaqii keeno wuu ka qaadan doonaa haddii laakiin ay tahay arrintu ana haahuna anna way kan oo isagu qofku iswado markaasaan la isafgaranayn waxay yidhahdeen de haddaba ijiidan kujiida waa gacmadaalise sidee baynu yeelnaa dee aynu markhaati raadsanno markhaatigaasina waa muhiimo qof aqoon la bidayo wixii la isku qabto in la weydiiyaabaa muhiima fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wixii markaa ishkaal galaana waa la mid fii maa shajara baynahum wixii dadka dhexdooda mara xikmadduna saasay ku jirtaa qof aan wax garanaynin in markhaati laga dhigaana waa lagu sii murgaawun fawajadahu wuu helay ninkii la diray abi ayuub yaktasilu bayna alqarnayn isagoo ku maydhanaya laba gees dhexdood laba gees waxaa lagu fasirayaa laba geed dhexdood oo dee dadku maog tahay ilbaxnimaa jirto oo qofku intuu meel kayna raadsan lahaa sideenoo kale laba qori baa la taagaya labadaa qori baa go- lagu soo wareejinaya dhexdoodana qofkuu ku maydhanaya waa waxaan ku qaadanaynin toban mir qoriganna ulaha uu sitaa buu saddex uloo taagi karaa mid halkaa mid halkana mid halkana go- yarna saasuu ugu soo dayraya dadkiio hareerihiisa taagana wada arkay iska maydhanaya innaga reer miyiga lix bilood bay oolayaan guri suulina qodan maayaan sodog iyo sodohow halkaasay wada kaadi tegayaan markaasaa tamar waxaa ka lumaya tamar badan wakti badan cawro badan wixii baa imanaya waxaa laga yaabaa inay ka santaagaan ay ka yar kibraan suuligaa ur uraya dadabadana way banaankana way faydanayaane eg marka xikmaddu waxay ku jirtaa sidaasaa hadigii salafka ah inay maaragtay meeshii aad joogtaba asturnaanta aad ku dadaasho oo laga faa'iideeyo waktigana isagoo laba qori dhexdood ku maydhanayo oo mara ku asturtay wahuwa yasturu bihawbi baaba lagu yihi maruu isku asturay intuu laba qori taagay ayuu kusoo dayray maro nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa adiga arkado dee nin buu odhanayaa marada saa u kala bixi oo sii jeeso haddii qoryihiya wixii la waayo laba nin baa midiba mara intu saa u kala bixiya kana sii jeestay kana sii jeestay dee maqsin buu ku jiraa iyagiina ma arkayaan qofkii cawradiisa oo way kasii jeedaanba goyna wuu kala bixiyey warkiiba saasuu ku dhammaaday qaala fasallamtu calayhi qaala man haada waan salaamay buu dabcan wuu ka qaaday rasuul waa kumay salaamay taasina waxay daliil u tahay qofku haddii aanu xamaam iyo waxba ku jirin ee maydhasho uu maal de maydhanayo ile maydhadii wa maydhashadii waa weysadoo kale in lala hadli karo isaguna uu hadli karo ilan kaadidii iyo saxaradii way ka duwan tahay qultu waxaa idhi ana cabdullaahi bnu xunayn waana isgaranayen dabcan arsalanii ilayka cabdullaahi bnu cabbaas asxaabigaasaa iisoo kaa diray as'aluka waxaan ku weydiinayaa kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sidee buu rasuulka ilaahay ahaa yaktasilu ra'sahu wahuwa muxrim isagoo camalka xidhan sidee buu u maydhan jiray ama madaxiisa u maydhayay bay dheh qaala wuxuu ihi markaa wuxuu doonay far waaweyn inuu ugu qoro oo shayga had iyo jeer la yidhaahdo muuqaalku maskaxda wuu ka saamayn badan yahay maqaalka oo waxa lagu sheegayo waxa ka saamayn badan maskaxda lagana fahmi og yahay muuqaalka sidaa daraaddeed baa hadigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtaba isagoo qowl ku sheegayuu inta badan ficilna raacinaya ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu waa toban iyo toban iyo sagaal buu leeyay dadkii hor fadhiya wuu iska odhan karaa ashahru tiscatun wacishruun laakiin dee dadka qaar buu hadalku shanshub ugu dhacaaye waa kan fartiina ugu sheegay gacan far waaweynna ugu qoray asxaabigii su-aashii la weydiiyey waxa isku beegmay ficilku wado fawadaca abu ayuub yadahu gacantiisii wuxuu asxaabigu saaray calaa thawbi maradii maraa ku dayran soo maaha oo ilaa madaxiisa qarinaysa maradii buu ninkan la hadlaya dhinaciisa halkii soo xigtay buu sidaa u saaray gacanta fadabaa fadaba'ahu hoos buu u dejiyey xataa badaa lii ra'su ilaa madaxiisii uu muuqday fadaba'ahu ay thawba maradii ayuu hoos u dejiyey xataa badaa lii ra'suh ilaa madaxiisii way muuqday markaa macamadaxay qarinaysay maradu laakiin saasunbuu gacanta u saaro in yarunbuu hoos u dejiyey waxaa la isku hayayna madaxu ahaa uma qaala liinsaanin yasubu calayh qof ugu shushubayay biyaha qofna biyuhu ugu shushubaya dabcan cawradiisana ma eegayo ayaa wuxuu uhi usbub bal hadda igu shub qaala wuxuu uhi fasaba calaa ra'si qofkiibaa madaxii biyihii kaga shubay asxaabigii uma xaraka abu ayuub waxa uu dhaqaajiyey ra'sahu madaxiisii biyadayhi labadiisii gacmood buu ku xoqay madaxiisii saasuu u xafuujiyey timi buu sidaa ugu dhex xoqay fa aqbala bihimaa waadbara horay iyo dib buu labadaba u soo celceliyey uma qaala wuxu uhi haakada ra'aytuhu yafcalu sala allahu calayhi wasalam dee nebiga waxaan arkay isagoo sidaa u maydhanaya haakadaa ra'aytuhu yafcal nebiga waxaan arkay isagoo horay iyo dib iyo u maydhayo sidaa u xafuujinaya marka wixii ka go-a timaha dhib maleh oo sideedaba haddii uu qofku wixii shareecadu u saamaxdo wixii ka yimaadaa dhib ba laha haddii maalan lagu ogol yahay maydhashadii ood sooman tahay oo dhegii wax yari kaa galaan dhib ma jiro tanna waa sidoo kaleo midhmidhka go-a ah ila dadku isku mid maaha dad baa madaxoodu toxobiya wax leeyahay oo timuhu ay nugul yihiin oo haddii la feedho ama la maydhoba wax badani daataan waa iska masmuux intaas dhib ma leh markaa markhaati furkaasi waa dhacay ninkii kalena warkii sidiibuu ku geeyey sidii baa markaa munaadaradii iyo doodiina lagu helay dhinaca daliilka lehe rajaxan taa macnaheedu waxa weeye mubaaxaadka waxyaabaha u bannaan qofkii xaajiga ahaa ama muxrimkaa waxaa ka mid a inuu maydhan karayo baabu lmuxrim yatasawaju maa xukmuhu bay ka dhigantah almuxrimu yatasawaju maa xukmu qofkii muxrimka ahaa ee markaa camalkan xidhnaa xaji iyo cumro ma guursan karayaa inta uu maaragtay ku jiro exraamka xukumkeeda waynu arki doonaaye maya weeye taasaa la caddayn doonaa nebiguna haddii uu guursaday xaaskiisa maymuuno isagoo xalaala buu guursaday sida qowlka raajixa aynu ku arki doono marka min maxduuraati alexraam altasawuj waalkhidba التزawج والتaزwiiج والkhiطبة khidbadu waa doonidii waa kaa mamnuuc inaad cid guuriso tajwiiz taswiij samaysaana waa kaa mamnuuc inaad tazawuj samaysood adigu guursataana waa ka mamnuuc waa kaa mamnuuc wey inaad lagu wakiisho iyo inaad cid wakiilad baabkaasi u xidhan yahay wakti ilaahay u xidhan weeyo arrimihii ehelka waa la yaro hakinaya laabi laba ula nin aroosii ma isagaa aad ba u talbiyeysan karayaba xaggan kale u kici marka sidaasi baa waktigaasi ilaahay ugu xidhan yahay subxaana wa tacaala waxay ka dhigan tahay in wakti aada ama soomantahay ama salaad ku jirto o kale muddadaa yaro kooban ilaahay baa loo daynaya subxaana sidaa daraaddeed baa muaqatan min mawaanici nikaaxi muaqatan ilixraam waxyaabaha guurka diida guntintiisa ama dumarka aan la guursanaynin waxaa ku jira almuxrima gabadha xaajiyaddaa ayaa ka mida dumarka maaragtay waktigeedun baa yar dumarka qaybna in la guursadaa waa xaraam weligeedba qaybna waa muaqatan wakti marka qoladii muaqadka ee waktiyaysnayd baa yar kala durugsan oo qolo wuu dheeraan karaa qolana wuu gaaban karaa marka tanoo kale waktigeedu iska gaabay inta ay camalkaa ku jirto ayaa uu xidhan yahay guurku عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج أشأيا جنسياء أمير الحجاج حجاج مركا إن عثمان بن عفان مدحويه وهما محرمان لبدو بنا عمل بحريهين لصو شيغي وحول إني أردت وحان دوني أن أنكح إن أنقوري طلحة بن عمر طلحة بن عمر ننكا بقى على إن إسلقران ياوي ابنة شيبة بن جبير إن أنت أسان قورنيه ninkaa iyo gabadhaasaan isla dooni fa aradtu waxaan doonay an an taxdura daalik inaad guurkaa ka soo xaadirtoo timaado abaanow faaka fa ankara daalika calayhi abaanu cuhmaan ibnu cafaan inankiisii wuu ku diido waxa uhi iman maayo wa qaala wuxu uhi innii samictu abi cuhmaana bna cafaan aabbahay cuhmaan amiirkii muminiinta waxaan maqlay yaquulu isagoo leh qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu laa yankixu lmuxrimu muxrimku ma guursanayo walaa yunkixu walaa yunkaxu miya kaafku walaa yunkaxu isagana looma guurinayo dee wakiil samaysan maayo wax wakiilo samaysan maayo hadduu gabadh yahayna weligeedu ma guursanayo laa yankixu lmuxrim ma guursanayo qofkii walaa yunkax loomana guurinayo oo qofku waanu guursan karaa waana la guurin karaa waana loo guurin karaa intuba dee waa jiidis iyo qaadisu gabadhii waa la odhan karaa way guursatay ilaahay baaba yidhi aayad qur-aan ah maxay falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa زوجa غayra maxaa lagu macnaynaya xataa tankixa زawja غayra ilaa ay nin kala guursato marka laa yankixu lmuxrim muxrimkii ma guursanayo dee ninkiina waa la odhan karaa ma guursan karo gabadhiina waa la odhan karaa ma guursan karto walaa yunkaxu loo guurin maayo oo hadday inan tahay weligeedu guurin maayo hadduu nin yahayna wakiil u guuriyo samaysan maayo mid wakiiloo yidhaahda anigu hebel baan ka socdaa xajkii buu tegayoo halkanuu igala soo hadla wuxu uhi ina heblaayaan doonaya ay adaa iga wakiilehe iisoo aqbal taasina socon mayso waar wakiilku wuxuu furin karo muwakilku wuxuu fulin karaabuu wakiilku furin karaa qofka wax wakiilanayaa wuxuu fulin karo ayuu wakiilku furin karaa idaa fasada alaslu waalfarcu awlaa haddii asalkii waxaan aanay suuroobayn faracna daaba anaa wadi kari waaye adigu wad ma tamshi socon mayso gabadhii hadday tidhaahdo anigu isma guurin kale hebelow iguuri maya oo dee iyadii isma guurinayso marka inay nin wakiilatay tidhaahda adiga iga wakiilaha iguuri siday wadaadada soomaalidu sameeyaan warkaasi wuu hadhay wadaadka saa sameeya in la xabiso weeye oo la xidho may wakiilatay buu odhanaya heblaaya hadda weligeedii ma joogaba qaadigii ummadda u taagnaana maaha qofkii ama waa inuu suldo caama awood caama wax ku meheriyaayo dee qaadigii yahay ama wilaayo khaasi meesha waa inay taallaayo dee inanta mas-uulkeedii u yahay laakiin nin meel iskaga qayilaya ayay dul tegayaan laba isxambaari isxambaarkaa noocyo badana kuwa dhoofoo qura maha isxambaar weligii bay ka baxsanayaan tuulay tegayaanoo iyagoo isxambaarsan bay mid meel ku qayilaya u tegayaan isaguna wuxuu leeay ma i wakiilatay hadday wakiilanaysa ma iyadu isguuriso iyadii baa wadi kari la-ah waxay wadi kari weyday isna uma wakiilan karto waxaa inoo geeyay un tafaasiisha walaa yunkax loomana guurinayo halkaasuu ku xidhmayd baabkaas can cuثmaana ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam dakara mila zaada walaa yakdb mana doonayo khaطba yakdbu khudbatan wa khidbatan waxa weeyaan waxaa kala baydhaya maaragtay masterki walaa yakdubu mana khidbadiina ma samaynayo dee mana doonayo gabadhiyo hiblaayi guuriyana ma odhanayo can maymuunata qaalat haaskii rasuulka sal allahu alayhi wasalam waxay tidhi tazawajanii wuu i guursaday rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wa naxnu xalaalaani labadayaduba xalaal baanu hayn bisarifa meesha la ydhaha buu igu guursaday muwaafaqat lqadar baa la idhaahdaayo sarifta waataynu hore usoo tilmaanay maka uun agteeda weey kambalkeeda waqooyi ayay ka saaranta masjidu caaisha unba xoogaa la dhaafaya magaaladaba imanka koonayaasheedu waa gaadhay halkaasuu nebigu ku kula aqalgalay halkaasun baanay ku dhimato lagu aasay gurigii adduunyada iyo kii aakhiraba halkaasay ugu kulmeen xabaasheedu waa halkaa wey marka iyadii baa caddaysay in aanu waktigaa nebiga iyo iyada toona wax camal aanay xidhnayn can ibni cabaasin ana anabiya sala allahu alayhi wasalama tazawaja maymuunata wa huwa muxrim maymuuna wuxuu nebigu guursaday isagoo muxrima buu ibnu cabaas yidhi bukhaari buu ku jiraa iyo muslimba can saciid ibni musayab qaala wuxuu ihi saciid ibnu musayab caalimka taabiciga jaliilka ahi wahima bnu cabaas ibnu cabaas wuu ismoodsiiyey fii taswiiji maymuunata maymuuna guur guurinteeda wa huwa muxrim isaga oo muxrima maymuuna la guuriyey oo nebigu guursaday iyada oo uu nebigu muxrim yahay oo xaj xidhan yahay arrintaasi ibnu cabaas waa ismootiis buuhi saxiixun maqduuc saasaana sax aho marka nusuustu had iyo jeer istacaarudaan ama daliiladu ay iska hor yimaadaan waa la kala waa la jamciyaa haddaanay jamcismayn oo aan lagu wada camil fari kara inay si toos isuhay si toosa isu haystaanna waa la tarjiixiyaa tarjiixa macnihiisu waxa weeye mid baa laga tegi midna waa la qaadan doonaa marka waxyaabaha lagu tarjiixiyo waxaa ka mid a inuu midkood noqdo saaxib alqisa qisada ninka ay qofka toos u taabanayso inuu labada qof midkood yahay ibnu cabbaas iyo islaantan la guursanaya arrinku iyomuu khuseeyaa oo xogta dhabta ahaya dee iyada iyadiiba arrinkuba uu ku taagan yahayba waayo qofku iminka haddii aad laba qof isguursanayaan labada qof ee isguursanaya iyo labada markhaatigii ma isku macluumaadba labadan isguursada haddii la yidhaha goormaa isguursatee taariikhda balsheeg way xafidsayn waa waa taariikh naadiran dee marun soo maraysa qofkii ama laba oo ulliqayaa mid waliba yaa idinla jooga intiiyo qof bay sheegayaan meherkii intu intuu ahaa intiiyo bay sheegayaan halkee fadhideen meeshiiba way sawireenba maskaxday taasina ugu sawirantay meel heblaayaan taagnay saacaddaasee wax oo dhan laakiin meelaad imika markhaati ka ahayd oo wax lagu meherina haddii lagu idhaahdo shan iyo toban sano kadib meherkooda muxuu ahaa de maxaan ka garanaya abad leeda marun baa soo fadhiistay waxbaa la isjiriyey miyaan ogaada waan ilaaway wax meher xusuustaaba waa yar yahayba meeluu fadhiyay marka labadii qof baa midkood saaxibulqisa yahay qisadu ka ay khusaynayso idan markaa waa duruqu tarjiix mid ka mid aho labadood isba barbar iman karaan saa daraaddeed baa culimadu go-aan waxay ku qaateen inuu qowlkaa ibnu cabaas wahmi yahay sida saxda ahina kaa maymuuno ay tahay qofkiina aanu guursan karin isaga oo camal xidhan baabu maa yaqtulu lmuxrimu min addawaabi qofka camalkan xidhani waxa uu dili karo ee daabadaha ah ama xayawaanka ah ayaa lagu sheegayaa wixii dhulka dultukuba mid walba waa la yidhaahdaa daabad daabaddu marka qaar baa dadku uu soo galaa waxalla waxaan waxba ku socda iyo wax baabaca ku socda labadaba iyo wax baad leh saddexda qayboodba waa la isku odhanayaa daabad markaa xayawaanada noolaha ah qofka maxaa u bannaan muxrimka ah ee uu dili karaa asaalatan waxay dee inuu xayawaanka iyo dhirta iyo ugaadha iyo waxoo dhan joojiyo iska daayaabahe oonu dilin laakiin kuwan waa loo ogol yahay idan markaa waxay halkana soo gashay mubaaxaat lilxaaj waxyaabihii qofkii u banaana xaajigaaba liiskiisii ku jirta can ibni cumara annahu su'ila الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey camaa yaqtulu lmuxrimu min addawaab xayawaanka dhulka dultukubaya maxaa uu qofka muxrimka ahi gacan saari karaa een camalkiisa waxba yeelaynin faqaala markaasa rasuulku waxau uhi khamsun shan macnaha mubtadaha laguma bilaabi jirin nakiro laakiin macno mawsuuf inuu iyo sifa u qadaran tahay baa suuragal ah khamsun min addawaab bay ka dhigantay sida markaa su-aashaba ka muuqanaysa shan daabadaha ka mida laa junaaxa dembi ma saarna dembi kama dembi kama jiro fii qatlihinna dilkooda calaa man qatalahunna qofka dila dembi ma saarna fi lxilli waalxaram xilli iyo xaram xilligana waa la garanaya waa meeshaan xaramka ahayn xaramkuna waa meesha xurmada leh alcaqrab halkaa dabaqallooca laydhaa ama hangaralaha ama aleelaa leh waalfaaratu jiirka waalxida'atu bahashaa dhufatada ama dhuuriyada waalquraabu iyo tukaha waalkalbu alcaquur iyo ayga dadka cuna ee boqonta gooya fawaasiq baa lagu tilmaamo waxyeellay leeyihiin intuba wax ba ku socda iyo wax baabaco iyo wax baad leh intiiba sow isuguma jiraan caqrabkii iyo fa'radii iyo kelbigii intiiba waa waxay noqdeen waxyaabahan ku soconaya baabacada abeesada xagga dambe ku jirtaana waa bogga bahal labadan kale ee shimbiraha ee duulayaana waa baadki intaasiba dawaabtii baa lagu daray eeg dawaabtun baynu uga jeednaa maa yusama min addawaab maxaa lagu magacaaba saddexda qayboodba ilan kan naftiisu dhulkun buu usoo degayaa dee intan oo dhamiba dhib bay leeyihin wey hangaralii cid buu qaniinayaa jiirkuna de waaba dhib low oo waxa uu dadkana maaragtay mararka qaarkood buu dadkana cunaa dee khasaaro badanna waa geystaa guryahana wuu gubaa dhufatadana waynu iska garanaynaa quraabkii waa mid isaguna aada saraca u cuna saraca aygiina waaba kii dadka cunaya marka bahashan markay hilibka ku aragto carruurta ilaahay arag dheer buu siiyey quwada iyo aragga ilaahay uu siiyey baa cajiiba xayawaanada qaarkood isagoo masaafada aada u fog maraya coomaadaha ama gorgorku ayaa wuxuu arkayaa masaafad aada u fog buu ka arkayaa microscope buu leeyahy dhaweeye markaas isagoo xuuftahayoo soo ganan umbaad arkaysa dabeedna meel raqa buu ka arkay ama xayawaan dhintay buu ka arkay meel fog iyaduna iyadoo xiimaysunba ilmaha yar gacanta halkaa ku haya ka dhufanaysa naxdintaba johoradu dhiig gaari karaya qofka yar waa iscaajkuna arrin khatar badan weeye ayga bahalkan waxaa lagu fasiray quraabka inuu yar nooc gaaraho aada u cuna saraca oo isaguna dhiblowa waxaa halkaa laga faa'iidaysan karaa bay leeyihiin saraca iyo dhaqaalaha wixii xayawaanada kharaabinaya hadduu doofaar yahay hadduu daayeer yahay hadduu shimbiro yahay in la iska waabin karo waayo dee iyamaa dhib badan baashan yare wax dhufatay iyo dee beer dhan mid kaa kharaabiyey ama kanba dee waxa loo dilayba saraca uu cunayo waa nooc cadcadaan le baa layihi tukaha oo sida shimbiraha qaarkood aada u cuna saraca can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kamsun qatluhuna xalaalu shan dilkoodu waa xalaal fi lxilli fi lxaram dheh xilliga la yskuma haye xaramkiina waa lagu dili karaa الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور intaasiba waa la israaciyey abeesadii baa marka halkana ayaa kusoo biirtay maxaana ka baxay oo ka hadhay quraabkii marka isaguna dee ku lixun buu noqonaya mar haddii labada xadiidba saxiix yihiin markaa wixii sul leh waa la aabhin doonaa marka hore kolka la arko kolka la aabhiyo waar maad iska tegi aabhinta waa la isla fahmayaa soo ma cahdigii nebi sulaymaan uu ka qaaday jinka ama xayawaanka ayaan kugu aabhinayaaye iska tag sida bacdulculamaa yidhaahdaan marka laba saddex jeer loo digo hadduu jin yahay masii abeese isu soo egeysiiyo u dhaqaajin doonaa haddii laakiin aabhintaa kadib saddex jeer aad abhisay meeshii aad ku aragto yaxilu qatlu waa la dili karaa markaas waayo intaan la abhinin waa laga yaabaa inuu yahay jin hadduu doono muslimba ah oo isu soo egeysiiyey dabeetana haddii la dilo ay kaa aargoostaan kuwa kale ee la socday asxaabtiisa ahay sidii nin asxaabiyaba ku dhacday xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa dagaalkuu galay talow ma uxud bay ahayd ma xusuusta khaswadda imika mid ay ahayd markaa w aroos buu hayo wuxuu yihi bal hadda waxaan doonayaa rasuul allahu inaan dee ooridii cusbayd ku yaro noqdo markaa intuu dagaalka ka soo cararay ama uxud bay ahayd ama khaswat laxzaab bay ahayd ayuu gurigii yimi gabadhii aroosadda iyadoo albaabka hortaagan warankiibuu kula soo boodayo markaasuu yihi maxaa meesha ku dhigay aqal baynu isku ogeyne ma inaad banaanada taagnaataaba ahayd se tii waa bal horta haygu degdegine balaayaa meeshii dhex fadhide aqalkii waxba ii gale abeesaa dhex jiiftee soo eg isna wuu ka taagay markaa ah dad kaleba ma geline abeesadiibuu ku taagay isagiina waa laga taago horay buu ka dhintay marka waxa laga yaaba bay leeyiin inuu ahaa jin ka aarsaday wax waliba waxay ku dhici karaan awoodda ilaahay wamaa hum bidaarina bihi min axadin ila biidn illah laakiin asbaab baa jiri karta taasi waa mawduuc kale oo rawxaaniyaadkiiy waxaa la xidha laakiin waa ifaada un dee dabcan baabu laxmi saydi lilmuxrim ugaadhii oo qofkii camalkan xidhnaa u sugnaatay hal yajuusu akluha aw aklu cunidiisu miyay bannaantay maxduuraadkii bay markaa tanina ka mid tahayoo inaanu qofkii xalaal u ahayn ugaadhii loo soo ugaadhay inuu cuno marka ugaadhii baa qaybna maxduuraadkay ku jirtaa cunideedu qaybna mubaaxaadka ama waxa bannaan bay ku jirtaa cunideedu waa ugaadhi lasoo qabtay labadii baa baabkan ku wada sheegan can cabdillaahi bni xaari wa kaana alxaariu khaliifata cuhmaana calaa daa'if inankaa cabdilaahi aabihii wuxuu ahaa wakiilkii cuhmaan daa'if uga wakiil ahaa ee halkaa madaxda ka ahaa fa sanaca licuhmaana dacaaman cuhmaan ibna cafaan amiiru lmu'miniin radia allahu canhu waxa uu u sameeyey barasaarkiisii halkaasi dacaaman raashin buu u sameeyey fiihi uu ku jiro min alxajali wاlcaaqiibi walaxmi اlwaxsh saddexdaasiba ay ka mid yihiin hilibka alaj min alxajal raashinka waxaa ku jira xajalkii walyacaaqiib iyo yacquub iyo caaqiib waa jamcu yacquub labaduba waxa weeyaan markaad eegto sawirkooda waa bahalkan anu yidhaha digirinka digirinku soo laba qaybood maaha mid digirin kurus baa la yidhaha aada buu u yara shulisya midna girgir iyo waxbuu idhahdaa waa digirinka yar yar ee u eg digaageena marka dee badownim un baa soomaalida hayso dee hilibkii arigana way ka dhargeen iyo xoolaha eh digirinkanow waxa weeyaan waa digaag baadiye soo maaha waa digaag baadiye un marka haddii ariga ay yaro daystaan ay digirinkaa wareeriyey maalinba laba muudsadaan brotiin badan bay heli lahaayeen ee wax badan baa dhaafay badownimada wax badan dhaafinaysa waxaaba laga yaabaa inay ushaba ku saaraan oo ay arkaan mid digirin cunaya hadday arkaan inay yidhahdaan waa saqajaankani oo wax maaragtay waay asxaabtiina way isku casuumayaan marka kolkaas sawirka aan ka eegay maaragtay muuqaaladiisa kaasu baynu ku tilmaami karnaa yacquubka ama yacaaqiibkuna waa jamiciisiiye waa kiisa lab digirinka o dhan ba xaja la yidhahdaa kiisa labina waa yacquub ya dee way jiraan xayawaano badan oo labkuna magac leeyahay dhadiguna magac soo maha libaax iyo gool sakaaradana maxaa la odhanaya atoriyo iyo yac halkaasun kasii wad ninkii af soomaaliya u helaa dee laba iyo dhadigunbu ku wadi waa laxmilwaxsh iyo hilibkii damerdibadeedka intaasuu dee amiirka casuun buu sidhi o intaasuu isku soo daray qaala wuxu uhi fabacaha cid buu u diray ilaa caliy bna abi aalib calina waa loo diro waa la casuumayaa fa jaa'ahu rasuulu wahuwa yakbitu har miyuu ku saleeya mise anaa mooday fa jaa'ahu rasuul sala allahu alayhi wasalam baa ii dhigan a aniga kayga u dhigo waxaa laga yaabaa malaa combyutarkii madbacadda lagu buuciyo dee rasuul un loo sheegay inuu salli daba dhigo ayaa raaciyey fa jaa'ahu rasuulu ninkii lasoo diray cali loo soo diray baa cali u yimi wa huwa cali bnu abi aalib yakbitu waxa uu u lulayaa liabaaciro lahu baciiro awruu lahaa ayaa baciirun abaacir waa jamacyadii mid kamida siyaabaha loo jamciyo jamcu tagsiirka noocyadiisa weeye awr uu lahaa buu u lulayaa lulidda waad fahamtay marka gaydhaha iyo dhaameelka iyo sidaa loo garaacayo geedka ee xoog looga soo daadinayo si ay dhaameelka iyo gaydhaha u cunaan xooluhu fa jaa'ahu waa yimi cali baa cuhmaan u yimi wahuwa isaga oo yanfudu lkhabaa gaydhihii ama dhaameelkii ka daadinaya can yadihi gacantiisa ile gacantiisii qoyaan badan baa soo maray oo gaydhihii waa kan qoyaan badan yeesha midhihii maaragtay geedka yanfud lkhabata can yadi qoyaankiibuu ka daadinayaa gacantiisa faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen cali kul bal hadda cun faqaala wuxuu yihi aطcimuuhu qawma xalaala fainaa xurub qolo xalaala siiya annagu muxrimiin baanu nahay waaya saasuu ku jawaabay adcimuuhu waxaa siisaan raashinkan iyo casuumadan qawman xalaalan qolo aan camal xidhnayn fainaa xurum annagu muxrimiin baanu nahay faqaala caliyu radia allahu canhu cali baa doonay qowlkiisa inuu markhaati u raadiyo si uu adkeeyo waxau hi anshud allaha ilaahay waxaan ku dhaariyey man kaana haahunaa dadka halkan jooga min asjac ee qabiilada reer asjacah waa qabiilo uu ogaa inay markhaati ka ahaayeen markii dhacdadan nebiga ay soo martay qofka reer asjac ee halkan jooga waxaan waan dhaariyey ataclamuuna ma og tihiin anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ahdaa ilayhi rajulu inuu nin usoo hadiyeeyey ximaara waxshin wa huwa muxrim dameer dibadeed uu soo dilay uu soo ugaadhay inuu u keenay iyadoo nebiguna uu muxrim yahay fa abaa an ya'kulahu dabeetana uu nebigu diiday inuu cuno qaaluu nacam waxay dhahan waanu ogeyn markhaati baa u dhacay marka xadiidkaasi muxuu muujiyey waxa uu muujiyey ugaadhii inaanu cunaynin qofka muxrimka ahi ugaadhii yaanu soo qabsaninbe dad kale ay soo qabsadeen ay cunayeen hilibkeeda inaanu isagu cunaynin jamaca axaadiidta waynu arkay can ibni cabbaasin annahu qaala wuxuu yihi ibna cabbaas yaa zayd bna arqam zayd ibna arqamow waa asxaabiga cilmiga badnaa da-da yaraa faqiihay fardiga hal calimta ma ogeyd ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uhdiya ilayhi in loo soo hadiyeeyey cadudu sayd ugaadh cududeed cudbu buu idinka idin yidhi anigana cadudu buu idha way isu tegi uune dee cudwigiina waa xubin cadudiina waa xubin falam yaqbalhu nebigu ma aqbalin wa qaala wuxuu ihi innaa xurum annagu muxrimiin baanna qaala markaa zayd baa u markhaati furay ibnu cabbaasa wuxuu uhi nacam waan ogaa marka cali baa sheegay ibnu cabbaasna wuu sheegay mid walba ummad baa u markhaati kacday asxaabigana zayd baa u markhaati kacay labadaa xadiidba waxa ay sheegeen maxay in aan la cunaynin ugaadhi aanu muxrimku cunayn qaala abu daawuud waxau yihi sheekha mualifku idaa tanaazaca alkhabaraani labada xadiid markay murmaan can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga ka soo arooray alwaalidaani can rasuul laba xadiidoo nebiga ka soo arooray baa murmay dee muranka waa la iska fahmaya way tacaarudeenoo way iska hor yimaadeen wey yundaru waxaa la eegi fii bima akhada bihi asxaabuhu asxaabta nebigu kay qaataan asxaabta nebigu ka ay qaataan baa la eegi marka dee kanay qaateenoo inaanu muxrimku cunaynin ugaadh bal kan dambena waynu eegi marka wuxuu ku leeyahay dee cidda naska sida loo fahmaya ugu habbooni waa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam idan marka camalu saxaaba lahu miisatu wa qiimatu miisaankiisuu leeyahay camalka asxaabtu camalu ahli lmadiina iyo camalu saxaaba iyo dad ba adilada ku daray oo madaahibta daliishado yidhi asxaabigaasi kol kol haddii uu camalu saxaaba sida ahaa khalaas walcamalu calaa hada cinda asaxaaba waa kay tirmidi de u adiga arkaya waxyaabuhu ku xujaynaya masalada asxaabtii nebi maxamed baa sidaa ku camal falay qayb kalena waxay leeyihin reer madiina camalfalkoodii baa sidaa ahaa ilan nebiga xaytu xadaruu rasuula wacaasaru tanziil qur-aankiioo soo degaya goobjoog u ahaayeen rasuulkiina way ag fadhiyeen sida naska loo fahmayo iyagaa ugu horeeya dadka iyo fasiraadiisaba xadiidkan kalena waynu eegiyo ka hor jeeda can abi qataad annahu kaana asxaabigaasi waxau ahaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku la socday xataa idaa kaana bibacdi ariiqi maka wadada maka loo maro bartankeeda markuu sii marayo takhallafa wuxuu ka hadhay can asxaabin lahu saaxiibba uu lahaa maa asaab takhallafa uu hadhay dha cafwan maca asxaabin lahu saaxiibba uu lahaa buu la hadhay muxrimiina oo iyagu camal xidhan way ka dib dhaceen nebiga koox baa la socota iyagu laakiin camal bay xidhan yihin wa huwa hayru muxrim isaguna muxrim ma aha abi qataada hadda waxaan aad ogay reer madiina halkay ka soo xidhan jireen dee dulxulayfa laga soo xidhanayo madiine agteed ahayd markaa haddii lasoo dhaafay goobtii isagiina aanu muxrim ahayn muxuu ka doonayaa maka waynu ishkaalkaa waynu ka soo jawaabnay soo maahay maxaynu soo nidhi intaan la waajibin ba ahayd bay culimadu ku fasireen miiqaadka madiina ile mar dambaa miiqaadka la waajibiyey markaa aan la waajibinin miiqaadka in laga soo xidhana dee meelo durugsanoo hore laga xidhan jiray taawiilkaas say saareen fara'aa wuxuu arkay ximaaran waxshiyan dameer dibadeed buu arkay fastawaa calaa farasihi faraskiisii buu ku egaadu dul baxay nin dheerayn jirayna uu ahaa fardafuulah oo ugaadha duldhiga qaala wuxuu uhi fasa'ala asxaabahu saaxiibadiisii camalkan xidhnaa cumru ahaaye wuxuu su'aalay an yunaawiluuhu sawdahu shaabuuggiisa inay u dhiibaan uu faraska ku eryayo ila uu cidhbin rabaaye wuxuu uhi wuu iga dhacaye ama dhulku iga yaallaaye icaawiya oo bahalkan aan ku garaaci lahaa farasku si uu u dheereeyo fadlan ii dhiida fa aba way diideen eg waa rag fuqaha ah fasa'alahum wuxuu weydiiyey rumxahu warankiisii fa abow way diideen fa akhadahu wuu qaatay dee wuu soo degayoo markaasu ushii uu ku garaaci lahaa baalka iyo warankiisii iyo wixiiba wuu isla soo degay iyaguna maxay ka cararayaan dee hadday saacidaan way la dileen hadday saacidaan ila waa muxrimine isku way kala duwayn isaga iyo iyagu marka hadday alaabtii siiyaan dee qofka wax dilaya ka alaabta u dhiibay iyo hubku wax ku dili lahaa isku liis bay ku qoran yihin idanka haddaad rasaas siiso ama qorigii wax ku dili lahaa aada qof siiso kuwa wax diluun baad ku jirtaa ila waad saacideeyeen marka saasoo kale iyaguna way dhagaroobi lahaayeen way dembaabi lahaayeen fidyadiina waa lagu yeelan lahaa hadday ka qayb qaataan waa fuqahaa uma shadda cala alximaar dameer dameer dibadeedkiibuu eryaday faqatalahu wuu dilay fa akala minhu waxa wax ka cunay bacdu asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigaa qaarkood wax ka cuneen waabaa bacduhum qaarkoodna way diideenoo war waa ugaadhii la diidoo ma cunayna bay idhaahdeen falamaa adrakuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kolkii ay gaadheen sa'aluuhu can daalika arrintaasay weydiiyeen faqaala markaa nebigu wuxuu ku jawaabuu yidhi innamaa hiya innamaa hiya tani waxa ay tahay waa raashinkani ducmatun waa raashin adcamakumوuha allahu tacaalى ilaahay baa idinku raashimo o idinku arsaaqay inamaa hiya arsaaqadani ducmatun waa arsaaqad adcamakumuuha allah waa ficil iyo faacil iyo laba mafcuuloo wada socda adcamakumuuha allahu tacaalى ilaahay baa idinku arsaaqay cuna markaa dee xadiidkan iyo labadii xadiidta hore way iska hor imanayaan jamacna hore aynuu soo sheegnay maxaynu soo nidhi ya haddii dee qofkan loo soo qabtayna ma cunayo waaba sida labada xadiida hore sheegeen haddii aan loo soo qabaninna ee cid kale ay soo qab qabatayna waaba sida kan abi qataade waxbaa laga cuni karaa ninkii uu soo ugaadhay nebiga nebigu wuu ku diiday abi qataato iskii u gaadhayna ila waa kuwan ka beri noqday kuwii la socdayne rasuulkuna waabuu ka durugsanaadeeh isagana kiisii wuu cunay waayo arrin ka gaara bay ahayd taasina halkaasay madaxa la hesho baabkeediina kaasuu noqday xadiidkuna markaa wuxuu inoo tilmaamayaa qadiyadda wijhaatu nadarka la idhaahdo iyo aragtiyaha inay kala duwanaadaan masaa'ilka fiqiga ee farciga ah in dee dadku ku kala duwan yahay la iskuna khilaafi karayo asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim qola waxay u arkeen bahalkan inuu xalaal yahay qolana inuu xaraam yahay qola way cuneen qolana may cunin way ku kala baxeen qolaba ta'wiil bay saareen qola waxay dhahn wa ninkan isagaa ugaarsaday alaabtayna siiyo dee gawday ka saareen maxay mashaqaynu kulay sawtaynu diidnay oo hawl isaga u gaare qolana waxay dhahan waa ugaadh dee ugaadhna la diid walaa taqtulu sayda wa antum xurum markaa halkaasi asalkaasi isku taageen nebiga markay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam qolana qalad kumuu sheegin soo ma qolana qalad kumuu sheegin kuwii cunay buu ayidhay kuwa kalena mu odhanin waa qaldanteene inaa cun inaa cuntaan ba idan markaa waa la ogol yahay masaa'ilka fiqiga farciga ah in dadku aqoontoodii iyo aragtidooda u gaarkaa iyagoo isticmaalaya ijtihaadkooda lagu kala bayri karo sida asxaabtaba ridwaan ullaahi calayhim ka soo aroortay ee ka dhacday baabun fi lfidya waxa u baab yahay fidyadii oo sheegaysa haddii ay dhacdo in waxyaabahan la xaaraantinimeeyey qofku uu ku dhaco wuu fidyoobay fidyaa lagu leeyahay mar haddii uu dhacdhac sameeyey waa in wax ka soo dhacaan isagana oo muslimiintu ka faa'iidaystaan fursaddiisa can kacbi bni cujrata asxaabigaas waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mara bihi zamana alxudaybiya sanadii lixaade xudaybiya asxaabigan buu nebigu soo maray faqaala waxa uhi qad aadaaka waxa ku dhibay hawaamu ra'sik madaxaaga xasharaadkiisii wuu ku dhibay injirtii madaxa kaa gashay baa ku dhibtay ma ku dhibay markaa waa su-aal aqad aadaaka hawaamu ra'sik miyuu ku dhibayaa cayayaanka madaxa kaaga jira qaala nacam faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulku waxau ihi ixliqna timaha iska xiir uma adbax shaatan nusukan gowrac neef ilaahay aada ugu dhowaanayso aw sum alaaata ayaam ama saddex maalmood soom haddaad neefkii weydo aw adcim ama ku quudi alaaata aasucin min tamrin lix kiilo oo timir ah calaa sittati masaakiina lix miskiin waayo saaci saddexdii saac baa min laba kiilo ah jad ziyaado aw adcim alaaata aasucin saddex saac sii oo min tamrina calaa sittati masaakiina siiyo saaci walba laba miskiin baa la siinayaa marka hadihi اlfidya mukhayaraة walaysat murataba waa midaynu isla fahmnay wey erey bixinaynu isla garanay wey fidyadaasi ma tartiibsanee waa takhyiir macnaheeduna waxa wey erey bixintaas kaa doontaad qaadan kartaaye ma aha sidii kafaaradii weynayd ee tartiibsanayd ma aha alkafaaraة اlcudmaa marka aada weydo addoontii aada xoraynaysay laba bilood baad u guuraysay haddaad kari weydun baad raashin u guuraysay laakiin tan intana isu kaa berber yaala kaa doontaad qaadanaysa sida xadiidka dambe aynu ku arki doono aya daalika facalta ajzaa canka bay noo soo socoto iminka dee kolka la eego aad bay u kala fogi saddexdaa saac ama lixdaa kiile dee lix kiiloga beriisi misay noqdaan dee kiiloga beriisi waa imisa ma nus dollar ba dee nus dollar bu halkeena laga siinaya taqriiban soddonkii kiilo soo maaha unen adigu hal dollar ba dheh hal dollar way ka yarta waaya haddii la yidhaha neefkii adrhiga ahaana dee adigu kiilogii waxaan uga jeedaa un lixdii kiile waa waxaan gaadhayni lix dollar neefkii adrhiga ahaana waa boqol dollar dee halkaasay u taagantay marka wuu iska qaadan karaa qofku raashinka lixdaa miskiin buu dee raashin siin karaa can kacbi bni cujrata ana xadiidka markaa waxaa kaloo aynu ka fahmaynaa dhadhanka iyo dadaalkay ku hayeen cibaadada asxaabtu macnaha rafaadka iyo kulaylka ay cibaadada u marayeen baa waxay keentay iyo duruufta haysatay in injir iyo qandhicil madaxiisa uu ku dhasho oo ay gaadho weliba inay halkan ka soo daadato oo la arkayo qad yatasaaqat min weji wejiga ayay injirtu ka soo daadanaysa saxaraagaad aragtay carabi maanta kulaylka ay xamil leedahay maca mukayafkii ayay ku jihaadayeen way ku xajayeen diintuna inay lirafci lxaraj wax alla wixii cidhiidriya ay ka saarayso dadka ayaa halkaa ka aragtay oo almashaqatu tajlibu taysiir baa qawaaciddeenna waaweyn ka mid ah dhib hadduu yimaado fudayd baa dhaca can kacbi bni cujrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala lahu waxau uhi in shiita fansug nasiika haddaad doonayso gowrac neef wain shi'ta fasum alaaata ayaamin haddaad doonaysana saddex maalmood soon wain shiئta faadcim alaaثaةa aasucin min tamrin lsittaةi masaakiin haddaad doonaysana saddex saac si lix miskiin si laakiin nebigu raashin buu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam lacag muu sheegin marka waxa fiican ile berigaaba lacag cadcadoo dahabiyo sil farsaafiyaa jirte maadaama aanu lacag sheegin waa sidii sakaat fudrigii oo kaleo raashinka in la bixiyaa kuu dhib yar ila lacag ma sheegin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam in shiئta in shiئta in shiئta waxay sheegaysaa maxay takhiirkii kaas iyo kawaad kala dooran karaysa waxaa tan ka duwan baynu soo nidhi maxay ficlu اmaxduur yakhtalif min tarki اlwaajib soo ma hayn min xayu اlfidya hadduu qofku waajib ka tago maxaa isaga mutacayin ahaa baynu dhiigun baa mutacayin ahaa oo isaga wuxuunu qofku bixinayay neef uu gowraco laakiin soomkan iyo kumay soo aroorin daliilka iyo raashinkaasi kuma soo aroorin hadduu neef kari kari waayona waxba laguma leh de waaba intaaba neef baa waxuu sheegay marka uu ka tago shay waajiba can kacb bni cujrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam mara bihi zamn اxudaybiyaةa fadakara اlqisata buu sheegay faqaala wuxu uhi amacaka dam dhiig miyaad haysaa qaala laa neefba ma haya buui qaala wuxuu uhi fasum ثalaaثaةa ayaami aw tasadq bialaaثaةi aasucin min tamrin calىa sittaةi masaakiin bayna kuli miskiinayni saacun laba miskiinoo kasta waxaa laga dhexaysiinayaa saaca saacina waa laba kiilo iyo xoogaa can kacbi bni cujrata qaala wuxuu uhi asaabanii hawaamun injir baa iga gashay fii ra'si madaxayga wa ana maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama caama alxudaybiya sanadii lixaadee kambalka maka laga celiyey nebiga ayaan la socday xataa takhawaftu calaa basharii ilaa aan indhahaygao cabsaday ilaa waxaa sharaab culays ku hayo qofkii oo dhiiggii ka nuugayo oo dee wasak kusii daynaya indhihii baan u cabsaday faanzla allahu subxaanahu wa tacaala fiya ilaahay baa aniga igu soo dejiyay aayaddan faman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fafidya saddexdaasaa ilahay uu ku sheegay alaaya marka aayaddaasi sabab nusuulkeedana xadiidkaad ka qaadatay oo waa masale lagu faa'iideeyey sababta ay ku soo degtay aayaddaasi sida uu tilmaamaya xadiidka xasanka ah waa kacbu bnu cujra fadacaanii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaala lii rasuulku intuu ii yeedhay buu ihi ixliq ra'saka wasum ثalaaثaةa ayaamin madaxa iska xiiro saddex maalmood soon aw ama adcim sittaةa masaakiin laba waxaad siisaa lix miskiin raashin c faraqan c colay ama zimbiil min zabiibin sabiiba waa bahal weyn oo dee lixdaasun qaadaya faraqu faraqu waa weel lagu rito raashinka weel sabiiba markaa sabiibkiina inuu geli karaa baad halkaa ka arkaysa oo raashinkii uu ka mid yahay zabiibkii iyo timirtii inkastoo sheekhu maaragtay halkaa riwaayadaasi munkara uu ku sheegay awin suk shaatan ama neef gawrac faxalaqtu ra'sii uma nasagtu markaa wuxuu tilmaamay riwaayadana waxay xustay inuu markaa neefkii helayba xasanu weeye xadiidku laakin dikru zabiibi munkar walmaxfuudu atamru kama fi axaadiid ilbaab baabka xadiidyadiisa sida ku badan eed ku aragtay timir buu sheegay nebigu zabiibkani ma ma sugna isagu waa munkar munkarna waxa weeye ereyga ka soo dhaca nin aan fiqo ahayn isagoo khilaafaya fiqada shaadkuna wuxuu ahaa laba fiqoo iskhilaafa laakiin sii kala miisaan badan ama sii kala tiro badan can kacbi bni cujrata fi hadi lqisa zaada wuxuu ku kordhiyey aya daalika facalta saddexdaa midka aada samaysaa ajza'a canka wuu kaa gudayaa saddexdaa kaad samaysaa way isu kaa berber yaala markaa imika haddii dee qofkii uu joogo mashaacirtiiyo gafafka uu ku dhaco dee sida fiican dee wuu samayn karaa inuu maaragtay xoolaha qala sida asxaabigana warkii dambe u qaatay waanu bixin karaa raashinkaa baab lixsaar ixsaarku waxa way hakinti waa hakin ama joojin laga joojiyo qofka inuu camalkii guto oo mashaacirtii uu gaadho oo baytullahi alxaraamkii u gudbo ama cudur ha ka hakiyo ama cadow ha ka hakiyo ama naafo ha ku dhacdo can cikrimata qaala wuxu uhi samictu lxajaaj ibna camrin alansaari qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam asxaabigaasaan maqlay isagoo le man kusira aw curija ayuu nebigu yihi nebigu wuxu uhi man kusira qofka la jabiyo ama dee jababa aw carija ama naafoobe laangarhooba boos ama naafo dee lug ka noqda faxa- faqad xalla xalaal buu noqday macnaha yajuusu lahu an yaxil inuu xalaaloobaa u bannaan wa calayhi alxaju min qaabilin waxaa dushiisa saaran inuu soo xajo sanadka soo socda ha iska xalaaloobo neefku wada ha gowraco ha iska noqdo sanadka dambe ha soo xajo haddii laakiin culimmadu dee waxay isla waafaqsan yihiin weli xajkiioo aan waktigiisii dhammaanin uu fursad u helo wuu xaji karaa way kaga filan tahay hadduu isagoo xalaaloobay haddana loo ogolaado wuu ku laba kaclayn karaa xajkii sanadka dambena kanaa kaga filan masaladaasi waa masale macruuf qaala crima cikrimatu waxau uhi sa'altu bna cabbaas wa abaa hurayrata can dalik waa ardaygii ibna cabbaas iyo mawlihiisii labadaa asxaabi baan weydiiyey oon idhi ninkaasaa ii sheegay sidaasa ka waran xajaaj faqaala sadaqa asxaabigu run buu sheegay bay can ilxajaaj bni camri can nebiy sala allahu alayh wasalam qaala man kusira aw carija aw marida fadakara macnaahu ha xalaalooba marka riwaayadan maxay soo kordhisay bukooda bukaan bay iyaduna soo kordhisay baabu dukuuli maka maka halk- halkee laga galaa waa sunna wey sunnayaashiibay ka mid tahay xajka can ibni cumara kaana nebigu waxau ahaa idaa qadima makata baata bidii duwan wuxuu seexan jiray dooxa la ydhaa dii duwan waa maka un dee koonaheeda waqooyi ee looga baxo xagga madiina xataa yusbixa jeer u waabariisto wayaktasila nebigu maydho taasina waxay sheegaysaa maka gelideeda in loo maydhanayo uma yadkula makata nahaaran maka maalin buu geli jiray wydkuru can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waa ibn cumar cafwan ibn cumar baa saa samaynayey wayadkuru wuxuu sheegayaa ibn cumar can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam anahu facalahu inuu nebigu sameeyey macnaheedu waxa weeye mawquuf imika maha xadiidki waa marfuuc ibn cumar halkaasuu seexanayaa halkaasuu ku maydhanayaa maku gelayaa maalin intabana wuxuu kaga dayday nebiga waa xadiid marfuuca can ibni cumar ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam kana yadkulu makata haddii laguu sheegay kayfiyaddu u gelayay halkuu ka gelayayna waa tan wuxuu kasii gelaya min ahaniyati alculya karinta sare waa halkan imika karintan kusoo dhaadhacaysa xabaalahan khadiijo ku aabsanta xajuun la ydhaah qaala waxay idhahdeen can yaxya in الnabiya salى اllahu alayh wasalam kana yadkulu makata min kada min haniyati اlbadxaa buu ka soo gelaya oo taa taagana wayakruju min ahaniyati sufla karinta hooseysana wuu ka baxaya lagu odhan doona kudan baa la odhanaya can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yakhruju wuu baxayay min ariiqi shajarati waddada geedka wayadkhulu wuxuu ka geli jiray min ariiqi lmucaras goobtaa mucaras la ydhaha wadadeeda tani markaa way dhex dhacday una waa madiina madiine markuu ka baxayo waddada geedka oo ah halka dilxulayfa waataynu kusoo marnay inuu ka xidhay geedka agtiisa marka geedkii dilxulayfa ku yaalay buu waddadaasuu ka bixi jiray dariiqu lmucaras oo mid dhinaciisa una isaguna xagga bari ka xigana uu ka geli jiray marka intaasi waxay soo dhex gashay gelidii maka iyo ka bixideedii oo waa madiine iyada can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi dakhala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam caama alfatxi sanadkii maka uu furay wuxuu ka galay min kadaa min aclaa maka maka xaggeeda sare jiirtaa taagan oo halkaa aynu imika tilmaannay wadakhala fi lcumrati wuxuu ka galay min kudan kudaa iyo kudan isagoo maqsuur iyo mamduuda labadaba la sheegay waa iska sunne wa kaana yadkulu wa kaana wuxuu ahaa curwatu yadkulu minhuma jamiican labadaba wuu ka geli jiray wa kaana wuxuu ahaa akharu maa yadkulu maa kaana yadkulu inta u badan wuxuu ka geli jiray min kudan wa kaana aqrabahumaa ilaa manzili gurigiisee u dhowaydo halkii nebiguu ka bixi jiray baabuu inta badan ka soo geli jiro xaafadiisee u dhoweyd makiina dabcan dee way kala xidhxidhantay oo buuraa ku kala xidhxidhan oo sida macruufkee la ogsoon yahay casrigan aynu joognana dee waa casru zaxma zaxmadiiba aada u badan gelidda halkan uu nebigu ka galay uu ka baxayna waa iska sunne sidaa taabiciga jaliilka abi curwat bnu zubayr uu sameeyey isaguna asxaabtiibuu la kulmo uu ka arko dee habaryaryihii ka mid ahaayeen marka siduu nebigu sameeyey unbaa caynkaasa aimada qaarkoodna ha lagu yalo dadaalo bay yidhahdeen halkaana ha laga galo halkaana ha laga baxo qofkaysee u suuroobi weydaa de waa halku basku mariyo adoo halkan yidhi imika ina mari baa taraafi ku celinaya qasab bay kugu noqonaysaa in lasoo wareego ma gaadha un baa imika laga hadlaa laakiin halkan ku bayaami iyo arrin aad u adkaatay weeye cumrada mooye waktiga xajka aad bay u adagta can caaishata ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana wuxua idaa dakhala makata dakhala wuxuu ka soo gelayaa min aclahaa xaggeeda sare oo ah maxay dii aynu soo sheegnay kadaa wakhraja wuxuu ka baxayaa min asfaliha xaggeeda hoose kudan horeynu soo sheegnay allahu aclam